إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع استقاه العبادة وعابدد إله إلا عابد سبحانه وتعالى la xaqiijiyo inaynu isaga addoommo u nahay waa sirtii nolosha sirta nolosha haddaad doonayso iyo xikmaddaynu ifkan ugu nool lahay waaba cibaadaba shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah ayaa waxaa la weydiiyey can qowli illahi tacaala ilaahay aayaddiisani maxay u jeedaabalay ama noo fasir yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum ilaahayna caabuda dadkii bani aadamka ahaayow ilaahay idin abuuray caabuda marka cibaadadaasi maxay tahay baa lay waa noocee sheekhu su-aashaa la weydiiyey wuxuu arkay inay miisaan badantay sharax badanna u baahantay su-aal keliya koobanna aan lagaga jawaabi karayn marka wuxuu qoray kitaab ama risaalad kooban oo loo yaqaano risaalat alcubuudiya kitaabka koobane ka warramaya cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala aada buu u bastiyey oo u faahfaahiyey jawaab kitaab laga qoray waa dareemi karaysa see u faahfaahsantay dabeedna waxa uu leeyahy alcibaadatu hiya ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allah wayardaah min alaqwaali walacmaali albaatinati waldaahira kaasalaati walzakaati wasiyaami walxaj wa sidqi alxadiid wa adaa'i alamanati wa biri alwaalidayn ila aakhirih waa magac koobsanaya cibaadadu wax kastoo ilaahay uu jecel yahay oo raalli gelinaya wax kastoo ilaahay uu jecelyahy oo raalli gelinaya cibaada la ydhaah haddii ay tahay qowlkii lagu dhawaaqayay camalkii la samaynayay wixii daahirka ahaa iyo wixii baatinkaa labadaba sida arkaanu islaamkii oo kale tawxiidkii iyo soomkii iyo salaaddii iyo sakadii iyo xajkii runtii la sheegayay ammaanadii la ilaalinayay samafalkii labada waalid labadii isqabay oo isu samafala ubadkii oo aada waajibkoodii dar yeesho masaariiftaad u raadin kullu dalik wax kastoo ilaahay uu jecelyo raalli ka yahay waxa aynu arkaynaa cibaadadu intaydaan sirteeda gelin ka hor waxaynu tilmaamaynaa inay shaamilta cibaado waxaad ka dhigi kartaa noloshaada oo dhan dadku waxaa la ydha marka la yidhaahdo cibaada waxaa laga yaabaa inay u qastaan ama uga u fahmaan salaadii iyo soomka iyo arkaanu islaamka iyo arrimaha masjidkuun ka ag dhow laakiin noloshaadu sida u dhanta nolosha guriga nolosha suuqa iyo nolosha xafiiska iyo nolosha wada dhaqanka bulshada intoo dhanba cibaadaad ka dhigi kartaa waxna waa sunne wax waa faralo waa cibaado waxna waa sunno waa cibaado wixii mubaaxa ahaa wixii mubaaxa ahaa laftiisa ee kuu banaanaa isagana cibaadaad ka dhigi karaysa marka hadduu qofku aqoon u leeyahy diinta noloshiisii caadiga ahayd cunadii iyo cabidii iyo shaqatag iyo waxaa iyo hurdadii ayaa iyaduna cibaado u noqonaysa haddii aqooni jirto oo dee sirtii nolosha uu qofku fahamsan yahay markaynu eegno aayado dhowr ah ayaa isku si u hadlaya aayadaha qaarkood cibaadadii tooska ahayd aynu naqaanay bay ka hadlayaan aayadaha qaarkoodna ma dhinacyo kale ka hadlayaan haddana eray isku mida buu ilahay isticmaalaya iyadoo taa aynu u fahmi karayno cibaadadu macno ballaadhan inay tahy masalan ilaahay waxa uu ka warramaya ereyga kutiba uu isticmaalaya kutiba waxa la waajibiyey kutiba waxa la waajibiyey ayuu nasku isticmaalaya alla wuxuu ihi kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla dadkii la dilay waxa waajiba in la isu qisaaso dabcan qofkii dhaxal kale hadduu doono kutiba calaykum idaa xadara axadakum almowtu in taraka khayran ilwasiyatu lilwaalidayni walaqrabiin walaqrabiina bilmacruuf qofku hadduu dhinto adduunna uu ka tago dadka xigtada ah allah qadare qorae dardaaran ha loo geysto wixii dhaxal kale mooye wixii kale bal qofku fursadda ha ka faa'iidaysto ciddii dhaxalka ka qada dardaaran ha siiya kutiba calaykum siyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum alla wuxuu leeyahay waxaan idinku waajibiyey soom hadda eeg hadda arrimuhu see u kala duduwayn waa arrimihii la xidhiidhay xeer ciqaabeedka arrimihii la xidhiidhay dardaaranka iyo dhaxalka arrimihii la xidhiidhay siyaamka kutiba calaykum alqitaalu wa huwa kurhun wa huwa kurhun lakum wacasa an takrahuu shayan wa huwa khayrun lakum jihaadkii ayaa laydinku waajibiyey muxunaynu uga jeednaa ereyga kutiba baa ilahay u isticmaalaya kaa anaa waajibiyey kaa anaa qoray kaa anaa idinku qadaray marka macnaheedu waxa weye intan oo dhan waxay tilmaamayaan waa wax isku si u soconaya oo noloshiioo wada cibaado ah oo ilaahay wada doonay un wixii ilaahay uu dooneed fulisaaba waa cibaado nolosha dhinaca uu doonayaba ha kaga jireen xataa arrimaha bulshada waxaynu u naqaano cibaadaad ka dhigi karaysa siduu nebiguna waaba dhiiriyaba calayhi salaatu wasalaam waxyaabahaynu taageerada bulshada iyo isku tiirsanaantooda iyo istaageeridooda u naqaano iyo waxisasiintooda cibaaday noqon nabigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam waxa uu inoo tilmaamay maalinta qiyaamaha su-aal buu ilaahay weydiinayaa qofka bani aadamka rag iyo dumarba qofkii ifkii kasoo dhaadhace ka yimi dabeedna ilaahay wuxuu leeya yabna aadam maridtu falam tacudnii waan bukooday oo imaad soo booqanin su-aal buu ilahay qiyaamaha weydiinaya waan gaajooday oo waxba imaad siinin waan haraaday oo biyo imaad siinin markaasuu addoonku leeyahy oo ilaahayow adigaaba ilaahay addoommahoo dhan abuuray ahaaye sidaad u bukootay sidaad u gaajootay sidaad u haraaday alla wuxuu leeyahy oo miyaanaad ogeyn addoonkaygii hebel inuu bukoodo oonad soo booqanin oonad kama warhayn ila iskama intaynu ka warhaynaa walaalaheenna buka akhtarka intaynu tagnaa shaqadaada inaad tagtiya gurigaaga mooyaane inteed jadwalka ama table time tableka ku darsata inaad dad buka soo booqato si aad ugu cibro qaadato hebel baa gaajooday meeshuu doonaha ku gaajooda lagaba yaabo inaad taqaano ama ehelkaagaba u ahaa waxba maad siin ma midaad garanaysa wey uu haraado biyo maad siin marka sidaasaa ilaahay u dhigay subxaana wa tacaala arrimihii bulshadii baahnayd ee walaalaha ahaa taageeradoodii iyo toosintoodii iyo tiirintii waxba kamaad qayb qaadan waa arrimihii bulshada waxaa kaluu rasuulku xusay sala allahu calayhi wasalam baynamaa yamshi rajulu biariiq wajada qusna shawka fa azaalaha cani ariiq iyadoo waqti waqtiyada ka mida nin uu soconayo jidhka ayaa wuxuu arkay qodax taala jidka ama geed dhibaya dadka oo kasoo laalaada dariiqii wuu jaray oo jan uu ku helay waa waddadaa la marayo ee innagu aynu idhaahno waa shaqadii dowladda hoose dee maxaa iga saaran ummad baa ku mushahar qaadatee ilaalinteeda iyo ka qaadidda dhagaxaanta iyo wixii lagu dhibaatoonayo waa arrimihii bulshada la xidhiidhay buu ku darayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam inuu cibaadadto janno lagu helayo xataa camalu lisaani fii macaashihi cibaada shaqadu qofku shaqaysanaya laftigeeda ayaa ilaahay uu ka hadlay fa idaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illah wadkuru llaha kafiira mar marka salaada la tukada buu ilahay la dhameeyo dhaqaaqa hasii fadhiin amar baa dhacay fa idaa qudiyat isala kolka salaadii la dhameeyo la tukada fantashiruu fi lard dhulka ku faafa shaqo tag halkaa intuu tusbax lix fuudhiya lix fuudhiya badha qaadato oo burburan dhagtaa ka saari mayste laakiin waa dhaqaaqaysa ubadka iyo oorida iyo ehelka iyo naftaadaba waad u shaqo tegaysa dantii caamka ahayd iyo taadii khaaska ahaydba waad daboolaysa oo waad dabaraysa oo waa inaanad cid u baahan shisheeye iyo sokeeyo toona laabudda min alictimaadi cala allahi uma calaa nafsik qofka muminkaa waxa uu ku tababaran yahay inuu ilaahay tala saarto subxaanahu wa tacaala intaa kadibna naftiisa cuskado oo gaalna kuma tiirsanaanayo mid ehelkiisaana gacanta hoos dhigan maayo taa dadku way ku way ku jaanjaamaan arrinta noocaasa arrinta noocaasa weligiin iyo allihiin haysoodhina caydhun qaatee waxaad qof walaba isu diyaarisaa saad wax u qabsan lahayd aad u shaqaysan lahayd dadka waddankii kusoo noqdaa way kala duwan yihin qofka ka yimi waddan lagu cadaadinayo qofku inuu shaqaysto mashaariic buu abuuraayoo dhaqdhaqaaq buu sameeyaa seexashada ku yarba qofka ka yimi meel caydha lagu qaadanayana meelaha rag iyo dumar mid kasta aadee waxaa badan kadaloobkiisa iyo kambarhuurhkiisa inuu meelaheer soo fadhiisto islaantuna gambadh bay kusoo fadhiisan odayguna kursi buu soo fuulaya meeshanay ka sheekayn marka qofka bani aadamka ah inuu naftiisa cuskadaa wax weyn wey oo isagu isku tashado ilaahay intii uu ku tashaday kadib marka inaad dhaqaajiso adigoo tukaday waa salaadii ka dhaqaaji baa layihi oo cibaadadu wakti bay leedahay shaqotagaaguna wakti laysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadlan min rabbikum markii xajkii ilaahay uu ka warramaya wuxuu hi marka xajka ku jirtaan dhibaata ma jirto dembina idinkama haysto inaad shaqaysataan adigoo labadii go-ee cadcadnaa cadcaddaa ixraaman ayaad shaahana shubi kartaa nacnacna dadka ka iibin kartaa iyo raashinka waa xaaji waa xaj maca alcamal xaj iyo shaqo ayaa la isku dhex wadaa laysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadlan min rabbikum fii mawaasimi alxaj qira-aan sugmin baa sidaa tilmaamaysa oo macno ahaanu loo qaadanayo xajka dhexdiisa weeye maaha qofku markuu ka baxo ilaahay baa ka warramay dadkii sababtu cibaadada uga fududeeyey markii hore cibaadadaa dee lagu waajibiyey habeenkiiba waa laga fududeeyay haddana oo sunnun bay noqotay sababtii baa ilaahay uu tilmaamay oo qaar baa jihaadaya wa aakharuuna yadribuuna fi lardi yabtaquuna min fadli illaah qola way jihaadaysaa qolana way shaqo tegaysaa buu lahay sababahan idinka fududeeyo salaada faraha badan ee habeenkii la tukanayay ee sunno looga dhigay waajibnimada looga daaya waxa way rag baa shaqaysanaya marka si aanay shaqada uga xidhmin baa ilahay wy nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramayaa meelaha cibaadada ee sadaqada ee ajriga leh dabeedna wuxuu leeyahy hadduu midkiin gacanta ku hayo wixii la beerayay abqaalkii iyo wixii dhulka lagu beerayay hadduu gacanta ku hayo firidii ha beero xataa suurta haddii la afuufayo haddii suurta la afuufayo ha odhanin qiyaami baa dhacee maxaynu ka beeri laakiin waa intoo ciduun calfataae balsi kasta waa waxa waa halkii ugu dambaysay lagu abaabuli lahaa lagu dhiiri gelinayay qofka inuu waxun qabsado ha yaraysanin shaqada waxqabadka horumarka beeraha laakiin haddii qiyaamahana la afuufayo waxaad gacanta ku haysa beer wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu wax beero uu soo baxo raashinkaa la cunaya iyo khudraddaas haddii bani aadam wax ka cuno waa sadaqo haddii bahal wax ka cuno waa sadaqo haddii toog qaato waa sadaqo haddii cidi kaa dhacdo waa sadaqo macnaheed waxa weeye bani aadam iyo xayawaan wixii kastee wax ka cunaa waa sadaqa buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam xataa xaaska ninkiiyo gabadha kulmayaana waa sadaqo iyana ajri bay ka heli isna ajri buu ka heli nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam markuu sadaqada soo waday waday waday waday iyo cibaadada nooceed noocyada kala kala duwan soo tiriye tiriyey xadiidkii muslim wa fii budci axadikum sadaqa midkiin xataa u tegidda u xaaskiisa u tegayana wuxuu ka helayaa sadaqa iyo ajri asxaabtu markaa su-aal bay nabiga ku inoo weydiiyeenoo waxay idhaahdeen oo qofku isagaaba danaysanaya oo muraadsanayo sawkan hamoonaya iyadiina isagiibaaba muraad u leh isna iyaduu muraad u leh waaba la kala danaysanayaae ma kala danaysigii iyo isdoonidii ayaa weliba ajrina lagu daray nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waa mucallimkii basharka wuu yaqaanaa marka dadka sida loo qanciyo nebigu calayhi salaatu wasalaam bal ka warran buuhi qofku hadduu sinaysto dembi ma loo qori lahay haa bay yidhaah haddaa kan maxaad ajriga ugu diidaysaa buui hadduu xaaraan xaggeed ula kaco qofku hamadiisa kol haddii dembi loo qori lahaa dee markuu xalaal xaggeed ula kacana ajri baa loo qorayaa dee afkiibaa juuqda gaba way iska aamuseen asxaabtu ridwaanullaahi calayh intaa markaynu kasoo gudubno cibaadadu waxa ay leedahay shay la yidhaahdo fiqi ama asraar ama thamara ama faa-ida waxa weeyaan faa-ido laga helo iyo sir ku jirta iyo midho laga goosto ama nuxur iyo wax laga dheefo hadii af soomaali aynu eegno marka had iyo jeer aynu camal qabanayno ilaahay uuna faray ama cibaada daruuri maaha inaynu ogaano sirtiisa iyo xikmadda ku jirta ama aynu ogaano ama iyoynaan ogaanin waxaa haddii layna faro qur-aanka laynagu faro ama xadiidka laynagu faro innaga fulinun baynala gudban inaynu taa isla fahamnaa muhiima dareenka noocaasa waa inay raggi iyo dumarki iyo carruurtiiyo ummadduba fahmaan ilaahay baa taa tilmaamay oo wuxuu yidhi wamaa kaana limu'minin walaa mu'mina idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim rag iyo dumar mid kastaba ha ahaadee qofa shahaadanaya kol haddii ilaahay iyo rasuulka arrin ka yimaada iyo go-aan ikhtiyaar ma yeeshaan ikhtiyaar ma jiro haddii dowladay tahay iyo madaxweyne iyo golayaal ma codayn karaan oo ma odhan karaan wax qur-aanka ku sugan oo aan la nasakhin oo muxkam ah qur-aan muxkami sheegay iyo wax haddii saxiixa ku sugan aan u codayniyo ikhtiyaar ma ka yeelana ma taallo lakiin waxa weye saynu u fulinaa codna lama gelin karo ikhtiyaarna ma jiro ragga iyo dumarka xaasaska ah ee isqabaa iyaguna shaygaa haddii qur-aan iyo xadiis uu ku soo arooro heblaayana ma odhan karto waxay ila tahay hebella ma odhan karo wakadalik dhalinyarada teenage-ka ah ee ummadaha shisheeye ku dhex barbaarayna iyagana waa in arrintaa laga dhaadhiciyaa oo wayda ay iska daayaan waay waxaa laga yaabaa yararka markaa waxu sheegtaan in inay ku idhaahdaan oo maxaa sidaa ilaahay u yidhi nin baa ii sheegayo wuxuu igu yidhi buu yihi kaygii yaraa mid xoogaa la eegoo dhowr iyo toban jira intuu sidii gaaladu markay hadlayaan isu yaro qaadqaaday uu garbaha saa u yaro kunkundhiyey ayuu uhi horta ilaahay muxuu ku falayaa salaadda muu iskaba daayo salaadan uu ilaahay nagu waajibiyey muu iskaba daayaba muxuu ka dheefayaa su-aashaasuu weydiiyey buuhi odayga laftiisiina dee malaha wax badan baanu sii dhaadhacsanayn oo kii yaraa waabay ku adkaatay wuxuu ku jawaabi lahay waaya marka waa in la idhaahdaa innagu addoommaynu nahay kuwa la amray baynu nahay kuwa ilaahay tijaabinayaynu nahay ilaahay xaggiisa markuu amar ka yimaado waa yahay un baynu leenahay wuxuu ku ammaanay ilaahay mu'miniinta samicnaa waadacnaa qufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir ilaahay ou ku dhagaysanayoo u dhaqaaqnay wixii aadna faraysa yuhuuddana waxaa lagu eedeeyey iyo nimankii ahlu kitaabka ahaa samicnaa wa casaynaa ilaahay ou ku maqallayoo kugu gacan saydhnay waanu ku diidnay labadaasay ku kala baxeen qolana ilaahay wuu ammaanay qolana wuu eedeeyey marka haddaad tidhaahdo waay lima maxaa maxaa ku jira xikmada ilaa aan xikmadan horta fahamno u dhaqaaqi mayno dee ilahay baad kusoo taagantay bal ka waran haddii madaxweynihii waddanka ama wasiirkii meeshaa u sarreeya aad ka shaqayso uu ku idhaahdo hebelow adigu kac oo waxaa soo samee dadku waa yahay unbay dhaca waa soo fulinaynaa waa amar amar baa yimi qoraal baa yimi waa fulinaynaa dee kii ilaahayna maxaad u maraysay isagu adiga kulahaaba kan bani aadam aad siman tihiin buu ahaaye oo way banaanaydba wax qalada hadduu yahay inaad ku celisaad tidhaahdo waa maxay laakiin ilaahay qalad kama yimaado subxaanahu wa tacaala marka laa yus'alu camaa yafcal wa hum yus'aluun isaga waxba lama weydiin karo bani aadamkunba wax la weydiin karaa marka waxaynu tamhiidkaa iyo gogoldhacaa u samaynaynaa cibaadooyinkaynu gudanayna habaadi doonin oo ilaysa ku raadin inaad hesho sirta iyo xikmadda ku jirta arrinta noocaasa waxa ku lumay qolyo laydha caqlaaniyiin madhabo caqlaaniyiin laodhan jiro caqliga aada ula noqon jiray wax odhan jira arrintani caqliga ma waafaqsanaa marka caqliguna sharcigu daba soconaya caqligu keligii naguma filla basharka kuma filla laakiin caqliga sharci baa ilaahay ku kabay iyadoo caqliga ilaahay uuna siiyey oo nicmo weyn uu yahay oo fursaddiisa iyo qiimayntiisa uu leeyahay haddana caqligu keligii hadduu basharka ku filan yahay dee ilaahay baan waxyiga ku kabeeneen keeneen tusaalena waxaa idinku filan caqligii markuu waxyi ka qaday ee waxyigii laga reebay dadkii gaalada ahaa bal caqliga halku mara eega caqliga aan sharci wadin bal idinku u fiirsada idinkaa ag joogee wax alla wixii xunun baa la wanaagsan markay sinada iyo xalaasha noqoto saaxiibkaa la wanaagsan khamriga iyo sharaabkan tamarta wax u kordhinaya caafimaadka qofka u keenaya markay noqoto kee la wanaagsan khamrigaa la wanaagsan ribada iyo xalaasha ribadaa la wanaagsan asturnaanta iyo qaawanaanta qaawanaantaa la wanaagsan halkaasun dee ka wad waa caqligii bilaa cilmiga ahaa ee kelida halkaasu ka dhacay idan markaa waxaynu baraarujinaynaa sirta cibaadada ama ha la fahmo ama yaan la fahmin laakiin fulin baynala gudban waana macnaha addoonnimada macnaha addoonnimada waxa weya inuu qofku haa waayahay ilaahay oo waayahay samicnaa oo adacnaa intaa markaynu ka nimaadno waxa aynu arkaynaa dee inuu ilaahay wax badan ina farayo subxaana wa tacaala kolkaa cibaadadan ilaahay uu ina faray haddii su-aasha u horeysa la iska weydiiyo ama la isweydiiyo sirta u horeysa ku jirtaa maxaa faa'iida ahee ku jirta ilaahayse maxaa ugu jira sirta ku jirta u horeysaa waxa weye inay inaga inoo danta cibaadada waxalla waxaa cibaadaynu gudanayna aday kuu dan yihiin ilaahay waxba uma kordhinaysa xadiidka saxiixa nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda uu kula hadlay waxau ihi jin iyo insi mid hore iyo mid dambe hadday isu wada tagaan oo ay noqdaan fircoon oo miidhan ilahay waxba ma yeelin hadday nebi maxamed oo miidhan la mid noqdaan waxba uma kordhinayaan waa warcad qur-aanku wina tusayaa taa nebi sulaymaan calayhi salaam qur-aankaa ilahay uu kaga warramo qaala hada min fadli rabbii liyabluwanii aashkuru am akfur waman shakara fainamaa yashkuru linafsih waman kafara faina rabbii haniyun kariim nabi sulaymaan wuxuu saa u eegay wixii ilaahay uu siiyey ee dad lahaa ee dunyo lahaa ee xayawaan lahaa ee jinsilh jinsile jinle ee insile wax saa u gabaara gurdaynayo ciidda ka badanoo weligeed bacidi madax ka noqon inta ilaahay ka sokaysu arkay in madax looga dhigay oo la isugu hagaajiyo xataa shimbirihii iyo jimankii uu kala maamulayo u kala dirayo dabeetana muxuu yihi haa mu odhanin waa awoodayda iyo aqoontayda iyo xirfadayda sidii qaaruun uu yidhi wuxuu yihi haadaa min fadli rabbi ulle arrinkani waa dheeraad ilaahay siiyey liyabluwanii wuu imtixaanaya a ashkuru ama akfur inaan gaaloobo ama mahadnaqo labadaasaa laygu imtixaanaya qof kastoo madaxa iyo qof kastoo wax loo dhiibayba imtixaankaasaa hor yaala qofka mahadnaqaana naftiisu u mahadnaqay qofka cibaadaystaa isagaa cibaadadu calafkeeda helaya ka gaaloobana ilaahay wuu ka maarmay intaynuga soconnaa waa intaa qofka wax kororhsada ee camal la yimaada dad iyo how isagaa wax kororhsaday ilaahay waxba umaad kordhin rasuulkana waxba umaad kordhin kii diinta kuugu yeedhayna waxba umaad kordhin waxaa laga yaabaa dadka qaarkood oo qof intuu la dadaalay uu xumaantii ka soo saaray oo dacwadda uu ku keenay ama masaajidka ama uu la dadaalay inuu yidhaahdo dee idhiib waa anigii soo kusoo raacae ama hebelow dee waa anigii kaa aqbalay arrinkiie dee maxaad ii kordhinaysa qalad buu fahmay qofkaas isagaa loo daneeyo la badbaadiyey mar kale ilaahay waxau ihi subxaanah walaqad aataynaa luqmaana alxikma an ishkur lilah waman yashkur fainamaa yashkuru linafsih waman kafara faina allaha haniyun xamiid luqmaan alxakiim addoonkii xikmadda badnaa buu ilaahay la hadla wuxuu ihi ilaahay umahadnaq ogow ka ilaahay umahadnaqaa naftii naftiisuunbuu umahadnaqe ilaaha umahadnaqa waxba umuu kordhin ka gaaloobana ilaahay waa ka maarmayo cid mahadisaa way badantay waa aayad labaadoo tii hore akidaysa waxay isku fuuqsanaysa aayadda suuratu faatir ku sugan ayaa xikmaddaa inoo caddaynaysa aynu soo sheegnayoo ilaahay wuxu uhi yaa ayuha annaas antumu lfuqaraau ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid bani aadamkii buu ilahay u baaqay gaalkooda iyo islaamkooda yaa ayuha nnaas dadow buu ilaahay antum lfuqaraau ila allah giddigiin ilaahay baa u baahan tihiin ilaahay baa u wada baahan tihiin sidaa u dhan tihiin ilaahayna waa alghaniyu alxamiid waa idinka kaaftoomay cid mahadisaana way badanta hataa idinku mahadin weydaan marka aayaddaasi waxay caddaysaa sirta cibaadada ku jirtaa inay tahay inaynu inagu horta u baahannahay salaadaynu u baahannahay istikfaartaynu u baahan nahay qur-aankaynu u baahan nahay ku dhaqanka shareecadaynu u baahan nahay alwalaa walbaraa ciddii dhowna inaynu xidhiidhino ciddii dheerna durkinaabaynu u baahan nahay wax kasta wax kasta waa fariidatun sharciya wa daruuratun bashariya faralna way tahay waa baahina way tahay baahi bani aadam sidaa daraaddeed ayaa qofka bani qof waloo bani aadamka kolley u cibaadaysanaya ama ilaahay baad u cibaadaysanaysa ad ka tala qaadanaysa addoon u noqonaysa ama shaydaan iyo sharwadeen iyo balaayo laakiin qofku wuxuu abuuran yahay inuu cid caabudo oo u khushuuco oo taageero u noqdo oo u hiiliyo oo uu ku daydo saa uu abuuran yahay marka ilaahay baad sidaa ula dhaqmaysa haddaad diidana kaalintii ilaahay wax kalea kuu gelaya laakiin bilaa cibaado ahaan mayse arrinta labaad ee sirta cibaadada ku jirtaa waxa weeye u baahan inaynu fahamno ina alcibaadata ghidaau ruux cibaadadu waa raashinka ruuxda ama cunada ruuxda qofka bani aadamkiisa aa ogsoon tihiin waxa uu ka kooban yahay laba qaybood jidh iyo ruux jidh iyo iyo ruux weliba ruuxda asala qofka dhabti waa ruuxda nolosha kugu jirtaa qofkii dhabtahayda waxaa u daliila qofku markuu dhinto ee naftu ay ka baxdo magaciisa waxaa la yidhaahdaa jinaasad iyo mayd ayaa la yidhahda markay naftu ku jirtona hebel hebel baa la yidhaahdaa haddaba haddii magacu aanu asalka qofku aanu ruuxda ahayn magacii muxuu ruuxda u raacay ee jidhka u raaci waayay qofku markuu had iyo jeer dhintay lama yidhaahdo hebel hebel aan aasne eh soo qaada dadku way ka xishoodaan ereygaa inay yidhaahdaan war meydka inaga aasay hilbaha aasay jinaasada qaaday waxaasa idhahdaa hebel hebel xaafadiisa ka saaroo soo aasa cid ka maqli maysa idan markaa magacii dhabnimo ruuxdaa leh haddii ruuxdaasi ay weydo cibaadada oy weydo iimaanka isagoo nool buu qofku dhintay geeri lagu xukumaya ilaahay abuuraha ahaa baana ku xukumay awaman kaana maytan faaxiinaahu wjacalna lahu nuura yamshi bihi bayna annaas kaman mahaluhu fi ulumaati laysa bikhaarijin minha bal ka waran buu ilahay qofka geeri ahaa ee aan nooleeyey waxay ku soo degtay nin gaal ahaayoo islaamay ama xamse ha la idhahdo ama cid kale ha la idhahdo markii hore gaal buu ahaa wuu geeriyeysnaa ilahay baa saa ku xukumay markii uu islaamuu iimaan yeeshay ee ruuxdu quudkeedii ay heshayna nolol baa ilaahay u qadaray subxaana wa tacaala oo inuu nool yahay buu tilmaamay idan markaa qofkan aan iimaanka lahayn aan cibaadada lahayn aan diinta lahayn haba iska caddaado ha muruqyo buuraado ha oofa weynaadee haddana liiska dadka dhintay buu ku jiraa ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala bishahaadati lqur-aan qur-aankaa ilahay uu ku caddeeyay sidaa daraaddeed waxaynu arkaynaa ruux jidhka qofka bani aadamki wuxuu u baahan yahay raashin buu u baahan yahay sharaab buu u baahan yahay nasash hurduu u baahan yahay nasashuu u baahan yahay dawuu u baahan yahay waxaasoo dham waa wixii anfacayay jidhka qofka laakiin cibaadaduna intaaba waxay u tahay oo raashin u ah oo dawo u ah oo sharaab u ah oo nasasho u ah waa cibaadada ruuxda u ah markaa qofku haddii uu bilaa cibaado noqdo waxaa dhacaya qolfoofso waa qolfoof baa lagu tilmaamaa qolfoof waa geed qalalay munaafiqiinta ilaahay uu ka warramay wax walba qur-aankeennaa ilaahay uu noogu sheegay subxaana wa tacaala oo nolosha bani aadamka saxaya oo toosinaya munaafiqiintuu ka warramayoo markaasaa sawir buu inaga siiya cajiiba alla wuxuu ihi waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquuluu tasmac liqowlihim kaannahum khushubun musanada haddii ay hadal yidhaahdaan tasmac liqawlih waad dhegaysanu waa niman afmishaariin ahoo codkar ah oo aftahan ah markaad jidhkooda eegtana tucjibuka ajsaamu jidhkoodu wuu ku yaab gelinayaa oo tayga ay ku taagan yihiin iyo siday isu gaanfoodhinayaan waad haybadooda waad yaabi laakiin haddana ilaahay wuxuu leeyahay arrintu ma aha qowlkooda iyo muuqaalkooda ee ka-annahum khushuubun musanada waa qori weyn oo meel lagu tiiriyo oo kale xaqiiqaan u hoosaynin xaqiiqadii shaksiyadda qof ka dhigaysay baa meesha ka maqan oo diin iyo cibaadaah cibaadadu marka ruuxdu ay cibaadadaa hesho waxa uu qofku helaa deganaansho aada u qaaliya ayuu helaa waa ka odhanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam ama si kale haddaynu dhigno ina alishtiqaala bilcibaada in cibaadadii aada isku mashquulisood wakhtigaaga ku qaadato waa khuruujun min caalami alquruuri ilaa caalami suruur qofkii wuxuu ka baxayaa caalamkii kadeedka iyo kakanaanta iyo hawsha caalamka farxad uu baxaya eeg cibaadadu markay kuu dhadhanto waad nasanaysaa masaajidkaad ku nasanaysaa gurigaad ku nasanaysaa markaad salaadaad ku dhex nasanaysaa soomkaad ku farxaysaa xajkaad ku farxaysaa sadaqadaad ku farxaysaa wax alla wixii cibaado ahaad gudanaysa diiqad kama dareemaysa marka waa marka had iyo jeer qofku miyir qabe eh shaydaanku aanu ka faaidaysan uu soo nooliyay qalbigiisuu noolyahay marka waa khuruuj min caalami alquruur caalamkii kadada caalamkii suuqa kii waalida kii diiqada kii istarastiga wixiibuu kasoo baxayaa qofku inta uu cibaadada ku jiro dabeetana caalamka farxadda ila caalamkii malaaigtu kusoo beeraya malaaigtu macsiye ma sameeyaana cibaadunbay sameeyaan marka caalamkii malaaigtaad kusoo biirtiiyo farxadda marka haddaad isaragto adigoo markaad cibaadada gudanaysa faraxsan oo qalbigaagu ku degayo waad nooshahay cibaadadii baana kuu dhadhamaysa haddaad aragto markaad cibaadaysanaysa ama goobaha cibaadada joogto goobta cilmiga goobta muxaadarada goobta salaada goobta siyaamka haddaad diiqad dareento waad xanuunsanaysaa qur-aanka aada ha lagu saaro ama jin baa kugu jira ama qalbigiibaa si daxal u yeeshay marka waxaad u baahan tahay inaad dhaqdhaqdo weelkaaga weelkaad ku shubaysa wax taasaad u baahantahy rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam cid cibaado dhadhamisa kii ugu qaalisanaa buu ahaa asxaabtuna way kula yaabi jireen dhadhanka iyo macaanka uu ku hayo cibaadada markaasaa wuxuu odhan jiray arixnaa biha yaa bilaal bilaalow inoogu raaxee salaada bilaalow inoo raaxee ila ilaahay baa wuxu uhi wastaciinuu bisabri wasalaa arrin adag markuu idinku yimaado salaad iyo sabirka kaashada balaayo kastoo ku timaada nebiga ma damqaysa liannahu salaadiibuu haystaa sabirkiina wuu haystaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin labadaasuu ilaahay isku lifaaqay muminiintu markaynu hadlayno waxaynu leenahay ilaahuw adaanu ku caabudaynaa gargaar baanaanu ku weydiisanaynaa labadanaa la israaciyey isticaanadii waxaa laga helayaa iyo gargaarkii arrinka adkaada cibaadada waayo waxaad garanaysaa wixii mushkilada yimaada dee salaaddii baa lagu maaraynaya wuxuu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam xubiba ilaya nisaau watiib xadiidkii saxeexaa wa jucilat quratu caynii fi salaa waxaa la ijeclaysiiyey dumarka iyo udgoonka xubiba ilaya nisaau watiib xaasaskaygaa jecela jacaylka soomaalidu way ka yar khashaafaan malaha inuu ninku gabadhiisa ilaa waan ku jecela ama iyadu ay tidhaahdee laakiin saasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam xaasaskayga waan jecelahay udgoonkana waan jecelahay waa dhinaca dee ruuxdiisa wanaagsan daraaddeed halka dadku qaraarhka iyo qarmuunka ay ka jecel yihiin jaadka iyo sigaarka iyo tubaakada iyo buuriga iyo badeecadda la nuugayo nabigu wuxuu leeay udgoonkaan jecelay qofka muuminkii wixii macaaniya wixii udgoon buu jecelay wixii qaraar iyo wixii qarmuunna waa diidaa saa daraaddeed buu rasuulku sala allahu calayh wasalam qofka wixii uraya cunay yuu imanin buu ihi salaada ummaddu ka khalkhalinaya khushuucdeeda waxaynu uga jeednaa wuxuu ihi ishayduna waxay ku qabowsataa salaada waxaan ku mafsuudaa oon ku nastaa oon ku raaxaystaa salaada halka inagu aada mooddo inta uu qofku masjidka ku jiro inuu qafis kildhi madaxa kula jiro dabeetana si deg dega uu u boodayo macnaha dhadhankiibaa maqan hadduu qofku dhadhaminayo wuu ku xasilaya waa degaya sirta labaadna waa taa marka bal waxaad iseegtaa markaad cibaadaysanayso wax kastoo cibaada ila waynu soo sheegnay tilmaanta cibaadada markaad gudanayso ma kuu dhadhamaya hadduu kuu dhadhamayo waad caafimaad qabtaa leanna qofku markaanu bukin cunadu way u macaan tahay dawadu way u macaan tahay hurdadu way u macaantahay markuu xanuunsanayana cunaduna way u qadhaadhay biyaha u qadhaadh oo hurdada u qadhaadh wax waliba u qadhaadhi marka dareenkaa bal hadda iska baadh si aad arrin naftaada miisaan u saari karto sirta saddexaad ee cibaadada ku jirtaa waxa weeye ina alcubudiyata lilahi subxaanahu wa tacaala khaasa sabiilu lxuriya addoonku inuu ilaahay keligii u noqdo inuu ilaahay keligii caabudaa waa waddadu insaanku ku xoroobo qofka bani aadamkii ma xoroobayo jeeroo ilaahay keligii u caabudo hadduu ilaahay keligii caabudi waayo ama cibaadaba iska daayuu idhaa waan iska daayey waa addoon cid kaluu addoon u yahay marka dariiqada lagu xorooba waa inaad ilaahay addoon u noqoto dariiqada gun iyo gobonnimada lagaga tegay gun lagu noqdaa waa inaad ilaahay cid kale addoon u noqoto subxaanahu wa tacaala marka sidii horeba aynu soo tilmaamay cid waliba waxay u baahan tahay cid ay caabudo cid ay jeclaato cid ay ka tala qaadato cid ay weheshato intaaba intaaba ilaahay baa inoo ah subxaana wa tacaala qofkuna intaaba wuu dareemaya sidaanu u dareemay fircoon baaba dareemay fircoon ayaa taa laftigeeda dareemay wa qaala muusa inii cudtu birabbii wa rabbikum min kulli mutakabirin laa yu'minu biyowmi alxisaab wa qaala almala'u min qowmi fircawn atadaru muusa wa qowmah liyufsiduu fi lard wayadaraka wa aalihatak fircoon qolyihii madaxdaweyn madaxyaweynta ee ag fadhiyey ayaa waxay yidhaahdeen aayadda hore suuratu kaafir bay ku jirta aayadda dambena acraaf marka fircoon waa nin isweyneeyey buu ahaa oo kibray haddana markii ay la hadlayeen qolyihii madaxda ahaa ee isaga baarlamankiisa ahaa waxay yidhaahdeen m miyaad iska daynaysaa fircoonow hadaynin muuse muuse waa inaad tallaabo ka qaada muuse markaa iyagu leey nebi uma yaqaanaane waayo haddii aad tallaabo ka qaadi weydo dee waxa weeye liyufsiduu fi lard wayadaraka waalihata dhulkana way fasahaadinayaan muuse iyo haaruun iyo cidda la socotaa adiga iyo ilaahyaashaadana waa laga tegaya ilaahyaashu waa maxay waa qaar uu fircoon caabudi jiray culimada tafsiir qaar baasaa qaba waa qaar isaga loo mari jirayna waa la yidhi isaga laftiisa ayaa ilaahyaal lahaana waa la yidhi ilan been isuma sheegi karee isagu dadka hadduu been u sheego uhi meesha anaa ka ilaaha isagii been wuu isu sii sheegi kari waayo ilaahyaal yarar buu halkan dhigtay oo u khushuuco oo uu sii caabudi jiray marka halkaa waxaa ka muuqanaya lelan culimadu qofku inuu u baahan yahay cibaadat allahi subxaana hadduu ilaahay diiday inuu addoon u noqdo caabudana isaga laftiisa ilaahyaal sheegan ayaa ilaahyaal sii caabudaya cid kale sii caabudaya marka intii aad cid kale addoon u noqon lahayd kolle waa lagu addoonsanayaae dhibka keligaa joogi mayside ilaahay addoon u noqo subxaanahu wa tacaala waa maqaaladii ribciye ibnu caamir asxaabigii ribciye ibnu caamir la odhanay nimankii bershiankii ama reer faris markay ku duuleen mu'miniintu boqortooyadii reer eeraan waxa uu ninkii madaxda ka ahaa yidhi war bal ninka nimankan u sarreeya cid ha ii soo diro asxaabtii u diray asxaabigaasaa ka mid ahaa war maxaa u socoteen buuhi carabtiinani horeba noomaydaan iman jirin maxaa naga soo doonteen asxaabigaasaa tiraabay ama hadlay waxa uu leeyahay waxaanu u nimi linukhrija alcibaada min cibaadati illaahi min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illahi waxda inaanu addoomaha ka saarna iscaabudidda iyagu iscaabudayaanoo dadku ilaahay ay keligii wada caabudaan adduunyada cidhiidhigeeda si looga baxo oo waasiceeda looga baxo loogu baxo ilan diin baa waasic leh jawrka cadaalad darrada dhaqamada kale iyo mabaadida si looga baxo oo cadaaladda islaamka loogu baxo waa kelmado xikmad ah alkalimatu alxaya min alqalbi alxay kelmadda noole waxay ka soo baxdaa qalbi nool asxaabtii uu nebigu tarbiyeeyey maqaaladahoodaa wada xikmad ah ridwaanullaahi calayh marka asxaabigaasi manhaj dhan oo uu kusoo tacliimiyey nebi maxamed buu ninkaa u qadimay war dadkaanu xoraynaynaa buuli markuu caynkaa leeya sidaa uu sheegayaabaa ka muuqata ninkaa gaalka agtiisa waayo dad badan ayaa hareero taagan oo sida qoryaha ama bahalkan toyga ah ee meelaha lagu xayeysiiyo ayay ragsaa u taagtaagan yihiin hareerihiisa aan fadhiisanayn labayo toban saacadood oo brotocolka ilaalinaya kuwa wax salaamo soomeedaan anagoo saa aada moodaysa inaanu nafba lahayn oo saa u qallafsan isagay addoomowi marka waxaanu sheegayaa kalaaba ka ag muuqdaanba cibaadadu saasaynu u fahmaynaa marka ka diida inuu ilaahay addoon u noqdo oo uu caabudo qaybihii cibaadado dhan arkaanu islaamkii arkaanu iimaankii arkaanu lixsaankii alamru bilmacruuf walnahyu cani lmunkar waljihaad walcilmu wax alla waxaasoo dhan isku wada sadaqadii kullu daalika qofka diida ee kasoo horjeedsada cid wax kalaa cid kale u raran yahay cid kale u heeriyeysan yahay cid kalaa ka dhex hadlaysa oo hadalkan uu kula hadlaya cid kalaa leh waa la weheliyaa keligii maaha leanna cid kalu addoon u yahay haddaad u fiirsato cid kalunbuu addoon u yahay markas dariiqada lagu xoroobo waa taa weeye gabadhii malikatu saba balqiso culamaadu tafsiir ay ku tilmaamaan magaceed laydh cas buu ku shiday nebi sulaymaan waa u hanjabo way soo islaamtay markii ay soo islaamtay sulaymaan soo gaadhay waxay leedahay wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin maanta anigoo sulaymaan berber taagan baan ilaahay isu dhiibay macnaheedu maaha wa aslamtu lisulaymaana wa aslamtu maca sulaymaana lilaah anigoo sulaymaan la siman maanta ayaan ilaahay isu dhiibay wey sulaymaan kii hanjabayay anigu maanta waa simannahay wey sulaymaan iyo anugu sulaymaanka intaasoo dhanka madaxaya anigu maanta amaama allah waynu u simannahay waanu u simannahay saasay markaa ku faraxsantahay gabadhaasi waa waafajintii ilaahay uu waafajiyey iimaanka oo kelmad xikmadana uu kasoo butaaciyey siduu inooga xikaayonayo marka amaam allahi la eegayo iyo cibaadada rag iyo dumarku way siman yihin ma kala sarreeyaan ninka haddii gabadhiisu ay ka cibaado badan tahay iyada ayaa ilaahay agtiisa ka qiimo badan isaguna waa saasoo kale hadduu ka cibaado iyo diin badan yahay lama odhanayo tani waa ruux dumara waa dhadig ninka ayaa taliya u ahaa iyo maamule sidaa daraaddeed ha hooseyso maya kam wa kam dumara baa ka fadli badan oo ka qiimo badan oo ka horumarsan ilaahay agtiisa raggooda taasina waxay ku imanaysaa diinta ilaahay iyo cibaadada waa waxa addoomaha lagu qiimeynayo cibaadadu asraarteeda waxaa ka mid ah waa sirta afraad ina alcibaadata ibtilaa-un yuhadibu linsaan waa imtixaan addoomaha ilaahay uu ku hufayo oo uu ku kala haadinayo ku shaandhaynayo oo markii aynu if ka nimi la inooma keenin inaynu iska joogno ama aynu weligeen ku noolaano qofka taa fahamsani waa qaldan yahay waxaad u fahamtaa ifkan inta aynu joogno waxaynu maraynaa safar transit baynu ku jirnaa somaad arag marka diyaaradda lala socdo garoon baa la maraa garoonka qol weyn ama hool weyn oo transitka abaa la yaro jooga xooga dabeetana qofku wuxuu isu diyaariyaa inuu ka safro gebiga adduunyadu waa hoolkaa weyn baynu joognaa kii buka iyo kii caafimaad qaba kii madax iyo kii racyada kii dhargaya iyo kii gaajoonaya maalmo safaraa la marayaa taana waxaa daliil ku ah dee intaanad eeginba nusuus kale waaqica mushaahadka ah waxaad eegaysaa aabbahaa xaguu maray hooyadaa xaggay martay ayeedaa xaggay martay dadkan aad ku abtirsanaysaa ma magaalooyin kaley degan yihin dee mee safarkiibay dhammaysteeno way dhaqaajiyeenoo way degeen iyagu marka adiguna safarkaasaad ku jirtaa idan markaa insaanku qofka bani aadamkii maalmahaa safarka uu marayo iskama joogo uun meesha reeruun ma dhaqanayo iskama dhamayo iskama dhargayo iskama dhisanayo maya laakiin imtixaan buu maraya intaasi waa inuu wax ku qabsanayo uune oo tamartiisa uu ku ilaashanaye waa arday imtixaan ku jira imtixaan baynu ku jirnaa dhammaanteen intaynu halkan joogno ama debad joog ama guda joog ama miyi joog ama magaalo joog imtixaan buu qofku marayaa imtixaanka ilaahay baa u dhiibay yidhi ka shaqee balshahaadada qaadanaysa nooc ay noqon doonto adiga ayaa isu haya waxaa lagugu qoraya shahaadadaa iqra kitaabaka baa la odhan doonaa markaa haddii aada imtixaanka si wanaagsan uga shaqayso dee waxa aad ku faraxdaabaa kaaga soo baxaya shahaadada haddaad maalmaha imtixaanka iska seexato ama aada halkan ka geeraartaad iska warwareegto ka waran dadkao dhan baa ka odhanaya kaasi u dhacaya wallaahi haadaa raasi inantaasi ama inankaasi waanu eegnayoo iskuulka baasi maayo leanno intii ardaydu wax akriyaysa o dhan isagu meeraysibu bilaabay ama filimadu daawanaya saasaa la odhanaya dadkaa kusii xukumaya inaad dhacayso marka noocaasoo kale wey haddaba imtixaanka ilaahay addoomahan uu udhiib uhi ka shaqeeya si aad natiijo wanaagsan u heshaan waa cibaadada marka cibaadadan waxaad ugu u fahamtaa wax ilahay inagu imtixaanayo waxba kama helaya isagu hadhuurhka jawaanka hadhuurhkii halkaa yaalla waxaynu naqaana inagu mashqac yar baa saa loo geliyaayo dabeetana muunadaa lagu eegaa marka mashqacaasaa layna gelinaya cibaadada la yidhaahdo habeenkii baad kacaysaa dhulkoo qaboob waa inaad weysiisato waa inaad tukato hurdada waa inaad kasoo kacdo cunadiioo ku ag taalla waa inaad nafta xakamaysood gaajooto waa inaad halkaa orodo xajka la yidhaahdo bal inuu yeelo iyo in kalun baa la eegaya haddaad tidhaahdo aniga waxaasi maya iguma wanaagsana waxaasi hurdadaan jecela fadhigaan jecela aada diido imtixaankii waad ku fashilanta ilahay kamaa tala qaadanay subxaana wa tacaala haddaad tidhaa ilaahayoo waaya miyaad imtixaanaysaa waxaasaad igu qadarta waaya ood orodo ood qabato ood gaajooto imtixaankii waad ka baxda marka waxaa weya ina alcibaadata ibtilaa-un yuhadibu linsaan imtixaan faqada maaha laakiin waa imtixaan qofka haddana qurxinaya oo qofku markuu cibaadadan la imanayo wuu wuu qurux badan yahay oo wuu degan yahay oo wuu awood badan yahay cidina ka kama awood badno qofka cibaadada badan qofba qofku ka cibaado badan yahay ayuu ka awood badan yahay weydba ha ahaado haba dhuubnaado ragga ugu dhuudhuuban abubakar sidiiq baa ka mid ahaa haddana caalamka nebi maxamed dabadeed isagaa badbaadiyey ummadda islaamku waktiga kala jaftay ay ridowda isagaa ilaahay ku badbaadiyey waxaanu ahaa dadka ugu weydsanee ugu dhuuban marka insaanku cibaadadaas imtixaanna ha ahaato haddana waa wax ilaahay qofka uu ku tayaynayo oo qiimo uu ku yeelanayo cibaadadaas waxa weliba ilaahay uu naga sii doonay waa isagoo inoo abuuray daraaddeed haddana cibaado miyir qabta oo sidii nebi maxamed ula imanaya waa inay tahay oo isagaana lagaga dayanayaa cibaado tiro badan looma baahna cibaado tayadabaa loo tayo leh ayaa loo baahan yahay tabaaraka aladi biyadihi lmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir aladi khalaqa almowta walxayaa liyabluwakum ayukum axsanu camalan ilaahay wuxuu idin eegayaa kiina camal wanaagsan lama odhanin ayukum akharu camalan ka camal badan ilaahay ma odhanin laakiin ka camal wanaagsan buu ilahay leeyay subxaana wa tacaala cibaadadu sirta shanaad ay leedahay waxa weye ina alcibaadata xaqu llahi cala alcibaad waa arrinta shanaada ay tahay inaynu ku qanacno cibaadadu waa xaqii ilaahay uu lahaa ogow cid waliba xaq bay leedahay ifkan waxaynu u joognaa linuxaqiqa alxuquuq wa an nuctiya kula dii xaqin xaqa inaynu cid walba xaqeeda siino ayaynu u taaganaha ifkan oo aynuu nimid dee naftaadu xaq bay kugu leedahay ooridaadu xaq bay kugu leeday waalidku xaq buu kugu leeyay ubadku xaq buu kugu leeyay ehelku xaq buu kugu leeyay ummaddu xaq bay kugu leedahay xuquuqdaasoo dhan maxaa ka sii horeeya xaqii ilaahay subxaana wa tacaala xaqa ilaahay wax la barbergelin karaaba ma jiro intaa aynu imika carabka marinay xaqa ilaahay midna kama horeyn karo cid waliba xaq bay leedahaye ilaahay xaqu kugu lahaaye keliyahaana waa kan waa cibaadadan marka haddaad xuquuqda kale oo dhan hirgeliso ood xaaska wanaajiso ood ubadka wanaajiso ood ood ehelka wanaajiso ood ummadda wanaajiso laakiin ilaahay xaqiisii aad ka tagto waxaa tay daalinka ugu weyn ayaa tay lidaalik baynaan odhan karaynin waa caadil ama wuu wanaagsan yahay qof cadaaladda halkii ugu horreysay ka tegay oo ilaahay xaqiisii dulmiyay oo gaala mar hadduu qofka gaal noqday dee ama faasiquu noqday ama diin la-aan ku dhacay wuxuu dulmiyey xaqii ugu weynaayo kii ilaahay ah wuxuu ka tegay cadaaladii koobaad oo ah in ilaahay xaqiisa la siiyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaaye mucaadi bnu jabal uu la hadlaya wuxuu nabigu ku yihi su-aal buu weydiiyey asxaabiga su-aashu innagoo dhan bay nagu jahaysantay laakiin asxaabigaasu ku bilaabay yaa mucaad atadri maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu lcibaadi cala allah mucaadow ma taqaanaa xaqa ilaahay uu ku leeyahay addoomaha iyo xaqa ay iyagu ku leeyihin isagaa u sheegay markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam xaqa ilaahay uu ku leeyahay addoommaha waxa weeye an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a inay isaga caabudaan alcibaada baynu ka hadlayna inay isaga caabudaan oo aanay wax kale la wadaajinin xaqiisa cid kale kusoo darin marka taa macnaheedu waa maxay xaqa keliya u leeyahy baa kaas marka xaqaa keliya ilaahay haddii ay xaasku kugu qabsato naga joog baad leedahay naga joog xaqa hana dhaafin ilaahay hadday madaxda kugu qabsadaan waar naga joog haddii ka kambani uu kugu qabsado oo ku dhaado gaadhiga wad salaada anagu dooni mayno ma naqaa wax salaad laydhaa ama shaqee oo shaqadii iyo xaqii ilaahay isqabsadaan hungurigii iyo xaqii ilaahay isqabsadaan waxbarashadii iyo xaqii ilaahay isqabsadaan dee ma xaqaagaa dooranaysaa mise kii ilaahay ka ilaahay baa ka horeynaya laa daacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq iyadoo ilaahay la caasiyayo cid la adeeci karayaa ma jiro waalidkaan la adeecayn xaaskaan la adeecayn sawjkaan la adeecayn waalidka waxaan la adeecaynin madaxdii midnaba waxaa la leeyahay raalli haw amarkan amar baa ka horreeyey iska raalli hawadeer marka awalulxuquuq baa la ydhaha xuquuqda oo dhan waa kii koobaad sidaa inaad u fahamtaa baa muhiima in dhammaanteen wada fahmno wax lala yaabana maaha taas waayo waa kii ina abuuray waxase wax lala yaabo ah in xaqaa ilaahay uu leeyahay intoo la qaado cidaan mutaysanin loo dhiibo iminka qof bani aadami hadduu kuu samafalo oo wax ku siiyo waxaad jeceshahay inaad u abaalguddo oo ama aad gacan ku abaalmarisaad wax siiso ama aada u mahadnaqdo ummadaha la joogtaan had iyo jeer in yaroo ixsaana hadday kuu sameeyaan walow gaadhiga marka aada wadana jidkay kuu baneeyeen ha ahaatee thankii buu doonaya inaad tidhaah nin baa wuxuu ihi nin baa iga yar joogsaday gaadhiga maalin dhaweyd buu ii sheegayo ninkaanaa iga yar joogsaday gaadhiga waddadii isagoo iga lahaa waan dhaafay gacanna umaan taagin thankiuna maan odhan dabeetana wuu iga daba yimid masaafo dheer buu i daba socday wuu i ag joogsaday wuxuu ihi maxaa thankiu i odhan weyda qalbi caruurnimaday ka turjumaysa iyo daciifnimada dadka intuu soo socdayba ma ahaba markaa waxaan ku yidhi bu ihi oo ilaa markii ma intaasaad ii daba socotay ilaa markii ma intaa inaan ku idhahdaabaad ii daba socotay oo intaad soo socotayba maaha bal iminka laba qaadoo iska tag laba tankiyuu baan ku siiyey iminka waaya bal kii basharka ahaa ee caynka ahaa inta yare ixsaanka a sameeyey ayaa dareenkiisu kaa yahay hadduu maanta qofku wax ku siiyo oo waata laynagu haysta soomaalida waxa lagu haystaa ma yaqaanaan erayga ah ama dhaqankooda kuma jiro erayga ah waad mahadsan tahay shukran iyo wa dadku waxyaabaha isku yidhahdaan kuma badna bay yidhaha soomaalida kuma badna dabeetana waxaa lagu tirinaya dhaqan yaro qallafsanaana ayaa lagu tirinaya kaa haddaba haddii dadkii sidaa wax u qiimaynayaan miyaanay la yaab ahayn ilaahay adiga ku lahaa ee ku abuuray ee ifkan ku keenay wixii uu kugu tijaabinayay oo cibaadadaas inaad la iman weydo adoo mahadnaqaya ila cibaadadu waa mahadnaqi markaynu cibaadada mahad la imanayno waynu mahadnaqaynaa wax alla wuxuu nicmayna siiyey ma koobi karna nicmada abaalmarinteeda iyo shukrigeeda cibaadadeenu waa nooc mahadnaqa icmaluu ala daawuuda shukran wa qaliilun min cibaadiya shakuur wa qaliilun min cibaadiya shakuur icmaluu ala daawuud reer daawudow camal sameeya shukran idinkoo camalkaasi mahadnaq ka dhigayo camalka iyo cibaadadu waa mahadnaq ilaahay nicmooyinkuuna siiye faraha badan wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmooyinka ilaahay ma koobi karaysaan buu ilahay yihi subxaanah aad bay u fara badan yihin nicmada caafimaadka nicmada maalka nicmada awlaadda nicmada aqoonta nicmada wadanka nicmada amniga nicmada waxoo dhan kasii horeysaana waa nicmada diinta iyo islaamnimada iyo iimaanka wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha marka waa inaynu u fahamnaa xaqaasi inaanu safaad lahayn weliba dadka ku nool bay-o iyo environment aan cibaado laga aqoon oon jawigii cibaadadu sallaxnayn oo cibaadada diiqad la dareemayo oo cibaadadii la diidan yahay qofka jawigaa ku nool een dal islaam ku noolayn arrintiisu khatar bay ku sugantahy xaqaa ilaahay khalkhal badan buu kaga jiraa isagu intuu hunguri usoo ordayay ama arrin adduun usoo ordayay ama uu lahaa ubad waxu kordhi adduunyo uu ka fikirayay ammaanadan ilaahay khatar bay ku jirtaa ammaanadaa ilaahay khatar bay ku jirtaayo dee meelaan laga ogolayn buu yidhi eedaankeediina laga ogolayn masaajidkeediina adag yahay cibaadadeediina adag tahay ka uu la mucaamaloonayaanoo cibaado la yidhaahdo aanu aqoonin bal markaa adugu saaad u ilaalinayso kitaab baa layihi kitaab galkiisii loo diiday sayaxa laabaday bay odhan jireen soomaalidu kitaabka haddii galkiisii loo diido danba wuu qoy markaad adigu kasoo carartay meeshii aad wax badan ku gudan lahayd ead cibaadada ku ilaalin lahayde bal iminkana dee halkan saaad u ilaalinayso ead ugu dadaalaysa ila waa xaqii ilahay lahaaye keliya dee adaa lagaa rabaa ha isdhibin dee sirta cibaadada waxaa ka mid a waa qodobka lixaade nacbud nadlubu llah nadlubu min allahi subxaanahu thawaab marka aynu ilaahay caabudayno waxaynu ka doonaynaa abaalmarin qolyaha qaarkood baa waxay idhaahdaan oo fikirkoodu munxarif yahay anigu ilaahay unbaan jeclaanayaao ilaahay caabudiba maayo kol haddaan shakila-aan baan isqancinayaa oo saasaan isu buuxinayaa kalgacalkayga aan ilaahay u qabaabaan badinayaa markaan ilaahay jeclaado cibaadadu way ga dhacaysa falsafad noocaasa baa jirta dabeed nin dadka fikirkaa qaba munxarifiinta qaarkood bacdu suufiya ayaa waxa uu lahaa ma lahum yacbuduuna min khawfi naari yarawna annajaata xadan jaziila aw bian yadkhuluu ljinaana fayaxduu binaciimin wayashrabuu salsabiila laysa lii fi ljinaani wannaari xadu ana laa abtaqii bixubbii badiila waxa uu leeyahay waar waxaan dadkan naarta ka cabsanaya ama janno doonaya maxay ahaaye ama dheef u arkaya iyo wanaag in jannana la helo naarna laga nabad galo taa maxay macna uga samaynaysa laysa lii fi ljinaani wannaari xadu anigu janno iyo naar uma jeede ana laa abtaqii bixubbii badiilan anigu kalgacalkayga waxba kuma bedelanayo wal haddaan ilaahay jeclaado waan muraaqoonaya waan jiboonayaayoo dee jacaylkaa ilaahay baaba aniga igu filane wax cibaado laydhaa liiska iguma jirto taasi halkaasay ku hadhayada fikirka noocaasi waa fikir khaldan ilaahay baynu caabudaynaa inaga oo wax ka doonayna waayo waxaa la yidhahdaa qofka camal sameeya aanu waxba ku doonaynin waxaa loo tixgelinayaa nooc waaliya gaal iyo islaam cid kastoo wax samaysa hadaf bay ka leedahay imika ummadaha aan islaamka haynin markay dad islaama maalgelinayaan hadaf baa jira istaraatiijiyad dhow ama mid dheer oo dadkaa laga qaba dalalkooda oo dadkaa laga qaba dadkooda iyo ubadkooda ayaa loo maalgelinayaa ee ma aha in bilaashun loo maalgelinayo adiguna wax kastood qabanayso iskama bixinaysid uun laakiin ilaahay baad wax ka doonaysa subxaana wa tacaala ibtiqaa mardaat illah ilaahay raalli noqoshihiisaad ku doonaysa marka in la iska caabudo oo cibaadada aan waxba looga jeedin waxay kasoo horjeedaaba ujeedooyinka aan saxda ahayn caqlan wa sharcan ayay noqonaysa marka dee nusuus aada u fara badan baana tilmaamaysa malaa'igta iyo mu'miniintu marka ay cibaadaysanayaan inay ilaahay janno ka doonayaan naarna ay ka magan gelayaan ilaahay naar naga nabadgeli baynu lehna oo janno nasiibaynu u cibaadaysanaynaa oo ku dadaalaynaa asxaabigii baa wuxuu leeyahy nebi allow inii laa uxsinu dandanataka walaa dandanata mucaad nin saxaabiyaa nabiga la hadlaya marka wuxuu leeyahy anugu markan had iyo jeer salaada lagu jiro ama taxiyaadkaba ma ducada ducada adiga iyo mucaadiya a akridaan ee faraha badana dheere la aamusantihiina wadaan ma kari karayo ma aqaana ducada nebi allow laakiin ilaahay jannana waan weydiistaa uun naarna waan ka magan galaa waa kii nabigu lahaa xawla haatayni nudandin annaga laftiga iyagu labadaa hareerahoodun baanu ku meeraysanaynaayoo wax alla waxa aad arkaysee ducaa haba dheeraatee ilaahay jannun baanu weydiisanaynaa naarna waanu ka magan galaynaa subxaanahu wa tacaala cibaad uraxmaan addoomaha ilaahay oo ammaanay ee suuratu alfurqaan aakhirkeeda uu ku ammaanay waxaa qawl waxaa ka mid ahaa waxyaabuu ilaahay ku ammaanay waladiina yaquuluun waladiina yaquuluuna rabbana srif cana cadaaba jahannam ina cadaabaha kana garaana inaha sa'at mustaqaran wa muqaama ilaahayow waxa aada naga nabadgelisaa naarta cadaabkeeda meela magan meel la gala halkaasaa ugu liidata oo ugu xun malaa'igtu ilaahay ka warrama ulaa'ika aladiina yadcuun yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatah wayakaafuuna cadaabah ina cadaaba rabbika kana maxduuraa suurat lisraa waa malaa'igtiio kuwa ilaahay usii dhowdhow ayaa naxariistiisa sugaya cadaabkiisana ka cararaya marka cibaado aan cadaab lagaga cararaynin janno lagu doonayni ma jirto laakiin ilaahay subxaana wa tacaala labadaa ayaa aynu midna ka cararaynaa midna weydiisanaynaa asraarta cibaadada waxaa ka mid ah ee laga faa-iidayo cibaadada qeybaheeda kala duwan salaada in badan baynu soo qaadanay tala asraarta ku jirta soomka oo kale waa tadriib liliraada rabita iraadadii go-aankii qofkaa la carbinaya cibaadadu had iyo jeer waxay carbisaa qofka go-aankiisa wahal ilinsaanu ila liraada qofka bani aadamkiina waa go-aankiiyo baaba qofka go-aan leh ku talagal leh meel loogu soo hagaaga leh waa qof jira qofkaan meel loogu soo hagaaga lahayn go-aanna lahayni qof jira ma aha marka cibaadadu qofka waxay bartaa waxaa la yidhaahdo go-aanka iminka had iyo jeer asxaab almabaadi waa lagu xisaabtamaa asxaab almasaalix laguma xisaabtamo oo aynuga jeedno qofka intoo wax ku ballantaan aad halkii ugu soo hagaagayso waa qof la ammaani karo hebel wallahi waa nin wanaagsan waa heblaayo waa gabadh wanaagsan waayo qowl buu leeyahy ku talagal buu leeyahy wixii aad ku ballantaan wuu fulinayaabaa la ydhaha ka kalena waxa la ydhaha wax jira maaha waa qof maalinba sida dabaysha meel jira oo aan lagu hagaagi karayn haddaba cibaadadu qofkii waxay siinaysaa go-aan inuu yeesho rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay xadiidalqudsi ilaahay uu soomka kaga warramay inuu soomka isagu leeyaho cibaadada kale uu kasii xeel dheer yahayoo waxa ilaahay uu ku sababay yadacu dacaamahu wa sharaabahu min ajli qofku raashinkiisii iyo sharaabkiisiiba aniga daraaday buu uga tegay iyadoo raashinkii iyo sharaabkii waagi allo xaaskii ag joogto qofku wuxuu u daynayaa go-aan uu qaatay marka go-aankaana cibaadada baraysa waa tarbiyatun lilruuxi wa taskiyatun lilnafs qofkii waa la tarbiyadaynaya cibaadadu waa rabaayad ba qofkii laga dhigaya rabaayad bay ka dhigaysaa qofka ma rabaysna qofkaan ilaahay u cibaadaysanayn ma rabaysna tarbiyad ma leh taskiyana ma leh naftiisuna ma hufna qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man man zakaaha qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasalla khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim biha wayuzakiihim taskiya iyo tarbiya baa nusuusta ku badan taskiya marka waxaa taskiyada iyo hufnaanta iyo nafti iyo jidhkii ood haadisood hufto aad ka heli karaysaa waa cibaadada wey lidalik baa marka qofku uu cibaadaysto ee taskiyada ah ama hufnaanta ah iyo tarbiyadda uu helo naftiisi way macaananaysa wuxuu noqonayaa qof macaan oo udgoon ayuu noqonayaa qofka saaxibulcibaada qofka cibaadada lihi wuu udgoon yahay oo wuu macaan yahay halka kan kale uu qarhaar yahay uu qarmuun yahay iskama ynaan odhanay nusuustay ku sugantay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu sawir buu bixiya wuxuu uhi qofka mu'minka ah qur-aankana yaqaana geedka udrujada laydhaa buu la mid yahay waa geed macaan udgoonna qofka kale gaalka ahina qur-aanna aqoonina xandaladuu la mid yahay waa geed qarhun qarhmuun qarhaadhna rasuulu llaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamayaa lakhaluufu fami saa-in adyabu cinda allahi min riixi lmisk qofka sooman afkiisa luunka ama waxaa yara dareenkaa kasoo baxayaa laga yaabo dadka inuu si la yaryahay ilaahay agtiisa cadarka miskiga waa ka udgoonya cibaadada asraarteeda waxaa ka mid ah waa dadka mu'miniinta ah oo ay isku xidho waa arrin siyaasiya la odhan karaa ama hogaaminta bulshada la xidhiidha qofka doonaya bulsho wanaagsan oo miyir qabta oo isku dhan u jeeda waa inuu helaa bulsho alla yaqaan ah bulsho alla yaqaan oo ilaahay xaggiisa ujeeda baleeg markaynu soomayno mar qura la wada afuraya mar qurana waa la wada suxuuranaya bal mar mar markaaynu tukanayno eeg kii madaxdaa iyo kii racyada hareertaa la ysku hayaa saf quraa la wada taagan yahay goob baa la isugu imanayaa afar iyo labaatankii saacadood shan jeer masjid la idhaahdo bal eeg jumcadii baa la kulmayaa wiiggii hal mar oo bulshadii kulmaysa in ka badan ee ay isu imanayso bal sii soco shirweyne caalamiya la isugu imanayaa sanadkiiba mar waa bulsho quluubtoodu dhan ay u wada jeedo oo murtabita bacduhaa bibacd way isku wada xidhantay dad miyir qaba oo dhan u wada jeeda oo si fiican loo hogaamin kara ayaa kasoo baxaya markay in dadku dada la yaqaan oo cibaadaysanaya asraarta cibaadada kuweelahaasaa ka mid a waktiguna waa soo kooban yahay waxaynu walaalayaal xusi lahaynuun cibaado la-aanteed nololi ma jirto cibaado la-aanteed lama fahmin sirta nolosha cibaado la-aanteed qofku qof jira ma aha cibaado la-aanteed ilaahay xaqiisii looma fulinin ummadduna xuquuqdoodii kaa heli mayso idan markaa rag iyo dumarba waxaynu ku noolahay aynu ku dhimanaynaa aynu weheshanayna kaydka inoo ah akoonka ilaahay inoo sii yaalla waa cibaadada iyo camalka allah inaga aqbalo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu